dhaqaaluhu waa kakiida xalkeed waybadugo naabadugo dhaqaaluhu waa dhuntii lacagteed waybadugo naabadugo dhaqaaluhu waa jidkii dheragee waybadugo naabadugo dhaqaaluhu waa laftii dhaawarkeed waybadugo naabadugo dhaqaaluhu waa kakii dhaxalkeed waybadugo naabadugo dhaqaaluhu waa dhuntii lacagteed waybadugo naabadugo bismillahi raxmaani raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay afril labaatanka bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaad walba qodob ayaan kusoo qaadanaa toddobaadkan waxa aan ka hadli doonaa qiimaha la kala siisto dharka maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan qeybihii dambe xilli lagu guda jiro tobanka dambe bisha barakeysan ee ramadaan suuqa weyn ee magaalada jowhar waxaa ka socda u diyaargarowga ciidulfidriga mashquul badan ayaana ka jira suuqa gaar ahaan goobaha lagu iibiyo dharka iyo kabaha inkastoo mashquul uu ka jiro suuqa haddana sanadkan lama mid ahaan sanadihii hore oo ay dadku aada u camiri jireen goobaha lagu iibiyo dharka waxaa jira caqabado soo food saartay dadka oo ay ka mid yihiin abaaro iyo fatahaadihii isdabajoogga ahaa kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dadka haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah ganacsatada iyo dadka wax iibsanaya oo aan kula kulannay suuqa radio snaina uga warbixiyey sida looga diyaar garoobayo jowhar munaasabadda ciidulfitriga iyo isbeddelka jira bismillaahi raxmaan iraxiim waxay dadka waa diyaargaroobayaan laakiin diyaargarooba ma ahan diyaargaroob saa'id eh laakiin dadku wax way gadanayaan barkee sanadkaana waxay ku soo aaday abaar ciidda maaragtaa sidii loo filanayo ma ahan marka badeecadaha qaarna waxa waaye sida waa laga soo cabsaday marka dadka waa adeeganayaan laakiinse ma ahan sidii laga rabay walaabu waxaa keenay sidiisaba gobolkan xoolaha iyo beeruhu ku tiirsan yahay fasalkii horena fasalkii horena roob ma di'in marka gobolkan sidiisaba wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha fasalkiina waa ba'ay oo sanadkan abaaraeed roob ma di'in haddana waxaa lagu jiraa lixdii bilood oo jiilaalka hadda kadib aa gu'i la filanaya ilaaha gu' qayr qaba nooga dhigo marka sidaas laajliga dadkii maaragta beeraha ku tiirsanaya xoolihii beertiin waa abaar xoolihiina way baahan yihiin marka dadka oo hadda jiinkii magaalada iyo webiga ka agdhawaay waxaasaa xoogaa wax iska gadgatuhaya waa intaasay ku egtaa walaa dharkii hore annaga naftirkeenna dharkii hore qaaliga ah lama keen maadaama abaar ee jirto dharka ciidan aadaa loo soo jibiyey asoo la soo jibiyaa haddana maaragtaa maaragtaa lasiila ayaa wax gataba sababtoo eh dharka waxaan ku soo iibin jirnay mugii hore afartan shan dolar konton dolar haddii ciidan waxaa la kala siisanaa soddon afar dolar soddon laba dolar soddon dolar qaar kasii raqaysan waa jiraan laakiin tabartaas bay ahayn iyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob khayr qabana siiyo waa marka ramadaankana alxamdulilah waa ramadaan aad iyo aadna ugu wanaagsan ilaah waxaan ka baryaynaa nabad iyo barwaaqo iyo roob dharka gobolka banaadir laga keenaa een, marka banaadir laga keenaa halkaana lagu furaa sidaasaan ku iibganaa suuqa bakaaraan ku xidhiidhanaa annaga suuqliyada joor waxay ku xidhan yihiin suuqa bakaare ninkaas dukaankiisu furaa jimlo wax ahaan wax u keensanaa ka kadib uu tafaariiqaysanaa marba idinka kabaha marka aad soo qabatid eh, ay ku xidhan tahay kuwaartigooda ay ku xidhan tahay labaatan iyo laba doolar kaba waa jiraan kaba siddeed doolarna waa jiraan marka markaas kabtaa soo qabsatay ay ku xidhan tahay kuwaartigeeda waa sidee sicirka suuqa magaalada sarukac miyaa jira mise hoos u dhac Mm, wallaahi sarifka horta waa kacsan yahay laakiin hadda qaab ooba ganacsi u socoya lamaba yaqaan aniyo wixii dhan waa upside down eh waa waa isku wax badana qaldan waa ilaahay saa waxaan ka baryaynaa roob iyo diyaargarowga sanadkii hore iyo sanadkan yaa wanaagsan war sanadii hore xataa annaga waxaan islaheen ma fiicna islahen laakiin sanadii horeba ka fiicna tan hadda jeerso sanadii hore hadda waa hadda maarsaa lagu jiraa xilli kuleela lagu jiraa xilli ramadaana lagu jiraa xilli oo roobabkii deerto hadda aan soo dhaafnay ma di'in hadda guga aan filanaynaa ilaahay roob qayr qabanna siiyo Een, sidiisana gobolkan sidiisa xoolaha iyo beeraha waa. haddii wax laga waayo eh, ganacsiga inta ma shidna wallaahi walaalo horta ciidii macnaha eh, ciidaha sidaan ku arki jirnay ma aha dadkii macnaha abaara ayaa iska hayo hadda alxamdulilah ilaah maha iskale wax dambeeyana ma naqaano bishana weli ma dhammaanin waxbaa dhiman marka sida aan ku arki jirnay ma aha dhaqdhaqaaqeeda aada u liitaa marka wixii dambeeyana ilaahi subxaana watacaala yaqaan naga waxaa waaye weliba eh, dharkii aan soo gadnay boqolkii sagaash sidee u haynaa wallaahi dadka diyaargarowga ee sidaan ku arki jirna ma aha hadda laakiin waxa oo oo dhici doona ilaahay baa yaqaane wallaahi dharka ee mid waa afartan doolar midna waxa waaye waa isku joogkaas afartanka la gadaayo midka kalena waxa waaye surwaal ishaar adiga toban iyo toddobo labaatan toban iyo siddeed saasaan u kala iibinaa marka macawisyada waxa waaye mid waa soddon iyo shan mid waa afartan iyo shan midna waxa waaye labaatan iyo shan midna waa toban iyo sideed saasaan u kala iibinaa marka shaararkana ayagana waxa waaye adiga ee, soddon iyo shan ama- ama shaararka waxa waaye labaatan iyo shan doolar mid waxa waaye ee, labaatan iyo shan mid waa labaatan saasaan u kala iibinaa marka ee, dharka ciid saasaan kala iibinaa hadii ilaahay- maya waa iibinaa caruurta waa iibinaa oo macnaha ciidda aan ugu talagalnaaba waqti walba ciid ee haddii laga baxataa waqti walba waa la iibiya macnaha kuma koobna hadda ciidda le laakiin bulshada sida ay u badan tahay ciidday u badan tahay dharka waxaan keennaa xamaraan keennaa waxaa lagu keenaa qaabkaas macnaha ee ee darsimaad eego aa la soo gadaa marka baabuurtaan soo saarnaa saasaan ku keennaa hadii ilaa yidhahda iyagoona macnaha ee ee waddada ay iska ciriiri tahay oo qardajeef ay tahay ciriirigaasaa iska jiro wax kaloo hadda annaga may may may nin walba shaqsigiisa wuu ku dalbadaa ileen nin walba ee macnaha irid walba waqtigeeday ku dalbataa oo macnaha wax dad ay isku darsanayaan ma jirto haddii dadka ay isku darsadaan waxaa imaanaysa kanaa qurxon iyo kanaa qurxon marka nin walba wejigiisa wuu ku doontaa
sicirka suuqa ka waran sarukac maa jira mise hoos u dhac maya sare u kac ma jira laakiin wuxuu ka jiraa doolarka xaggiisa sare u kac ka jiraa laakiin sida kale wax oo dhib oo ka jira ma laha beeca wixii la gedi jiri inay ka hoos maraa ma umaani ma ka kor marsano laakiin waxaa aa kor u wada doolarka kacsan
diyaargarowga sanadkii hore iyo sanadkan yaa wanaagsan maya ciidii hore ciidan ciidii hore fiicneed ciidan waxa waaye dadkay macnaha lacag ma haystaan ee, dadka dibadaha wax ugu soo dirayaan dadkaasna way ka daaheenaan umalaynaa waqtigii hore ee, bilaha kowdaa lasoo diri jiray dadka dibadaha jira ayagaa cabaado haaye si ay wax u jiraan ma naqaan dadkani beerahan waxay ku noolaa jireen gobolkan dalaga oo ku noolaa jiray dalagina ee, waxaa ka ba- ka dhacay inay abaaro badan ka dhaceen oo hadda xoolihii meel loo la'yahay Ee, gobolkan wuxuu ku- ku nool yahay ee, xoola iyo beer xooggiisa uu ku nool yahay labadiina wax oo hadda oo macnaha oo naf lagu haayo ma aha dhib dhib aa- aa- ayaa ka ma- macaamiisha caadi waa fiican yihiin dadna waxay jiraan deyna lagu siiyaa dadna deyna lagu siiyaa dadna macnaha waxooda kaashi ay ku- ay ku gataan saasaan ula macaamil Ee, soo dhowo magaca saddexan ku bilaab magaciiga saddexaad nabci ibrahim rooble dhinaca ibraahim ee kusoo dhowo idaacadda isnaaye ee, sidee dadka ay ugu diyaargaroobayaan munaasabada ciidda si aad iyo aad u qurux badan ay ugu diyaargaloobayeen dharka ciidda suuqa maasha allah waa fiican yahay shan iyo toban maalin kuu gaaro suuqa si aad iyo aad u waa sidee sicirka suuqa magaalada sarukac miyaa jira mise hoos u dhac sicir barar oo saa'ida ma jirto dadka aad iyo aaday u dureeraan shaqadana aad iyo aaday u fiican tahay dharka waxaan kala iijibiyaa toddobaatan doolar lixdan iyo shan doolar konton samsam afartan waayo aahil waa lixdan xijaabaha laba doolar i bar ilaa saddex doolar saddex i bar i dunuusiyaankan oo jiidka oo gabdhaha saasaa loo kala iibiyaa aa dharka ugu socda ugu dambeeyo muqdishoan ka keenaa jimla anaa baxaan ka kaysto maya abaara iyo waxaasay dadku galeen sidii iidii hore dadku u badnaay oo wax u gado jireen iidama u badna ee sambalka ahaanay u kala qurxan yihin waxaa shiinaha laga keenaa sambal loo codsado oo loo dhiibta iidana dhar qurxan qof kasta macaamiilay leedahay qof kasta macaamiishay leedahay aad dadkana soo jiidanayso dan yar dan yaraa loo qabanaa dadka dan oo kasta dhaqaalahayana dharka dhaqaalaha la siinaa waa isku mid maaha marka hore surwaal iyo shaati toban iyo toddoba doolar ilaahay kuuma darnaadee dharkan kaleetana konton doolar aa u yar waxaa u badan toddobaatan doolar wiilasha magaciisa daxawa maxamed cabdullaahi ibraahim kana mid ah ganacsatada ka shaqeysa suuqa xaafadakaare wallaahi aad iyo aad ugu faraxsanaa inkastoo ciidda ay soo dhowada bisha ramadaan bisha barkeysan ee ramadaan lagu jiro boqolkii boqol ay u iibsanayaan dadka
suuq waa lasoo buuxdhaafi
qaalisuudu buuxdhaan dharkasay u kala iibisaan bal noo kala sheeg surwaalada shaatiyaasha jooga isku joog wallaahi ciyaal waaweyn dhexeen waa haynaa wax dhan waa haynaa isku joog waxaa gadnaa laati kow laati laba saasaa la gadaa Aa, yar iyo weyn
caruurta caruurta oo kulli isku mid walaa weyn walaa yar
dhanka gabdhahana dhar gabdha ma hayna laakiin aniga rag lay gadnaa sawirku uu qaalsan jool berber waa kuwa kusoo xigna waxaa waa macawiisada oo soddon shanaa la gadaa kuwaas Aa, kuwa ugu raqiisana waxaa waa laati shan Sod- afartii shan doora kuwa ugu qaalisan kuwa ugu yarna laati shan waa dadka eh, ciyaalka ugu badan waaweenka ku xigta bacdi reer miyiga haa maasha allah uu ka ugu badan uu ka ugu fiican waa dhar dad laga gada iidoor iidaan iidoora adhaantaa dhiila iidaan iidaan saas maa iidoora fiican iidoora eh, hadda bi- ramadaan maanta tumisdeedoo maraa iidoora saam ma ihin iidoor suuq dhan oo jaamus ah oo buux dhaafiye laakiin ciidan saas maaha ash maahan suuq soo dhowaado magacaa ku bilaabaya binti xasan cabdulla bintii adaa umaadsantahay halkan maxaa u timid walaa iideysa ilmaa u gadanoynaa walaalkaygi Ee, dhib ma jiro waxaan tabartaa inaan gadanaynaa waxaan xoogaan iska soo shaqaysan oo soo cagaar guran oo beera sanadkan beer iskuma jirta oo iska soo waxaysan aan gadanoynaa waxay noo gooyaan amaan walaashahayna iskiga gadanay wax waa iskiga keenayna waxaan deenaynuu lahaanay shir arshirka ilaahu gacantaa in wax soo geliyo aan iskiga gadanaynaa ciid noo soo gadaa layiri wixiin danyar ilaa iska jirta beer ma bixinin khaladaas beledka waa iska jiraa dhiwaa iska jir laakiin dhib ma jiro alxamdulilah rabbilcaalamiin shukur waxaan ilaahay na siiyi baa haysanaa Haa, waxaasaan iskiga iibsanaynaa caruurta marka kidis ma uu dhigi rabtaa mase ay ogyihiin inaan suuqa soo aado waa dhar iid soo gari maya caduurta waa laga soo tagi le waa laga farxiya le hadda la tago ma ka war qabaan haa hooyo suuqay aadi waxay iskiga maqan tahay idan adeeg waa laga korgeeyaha ilmaa intee farxaan ala oo khayr ilaahay keeno ilaahay khayr ha ka dhigo ilmaa ago- ee, dugsilee waaye haddaa dhiidaas loo gado waa xumaanaaba ka dhicisaba haa intay farxaan aa loogu talagala insha allah soo dhowo ciid saddexaad cabdulaahi maxamed weeliye dadkani dharkooy adiga ciidda sidii ooy ku- oo ku waafaqsanta oo kaleento oo kusu diyaargalowayaan sidaa wax gadalaayeen oo kaleento isku diyaarinayaan wallaahi dukaankan maadaama joogo dadka si walbay kugu maadaan macaamiisha kaleento dad din iska rabo dad waxaa kaleento dad iska tabaryaroo ku dhahayo intaasaa wadana wax nagsiiyey waxba kuumaanaya adiga dharka konton dolar soddon shan dolar afartan dolar sidii wax lagu helo oo lagu gadaa dharka badanaan oo yihiin waxaa ka mid tahay dharka wiilashoo kale dhar gabdho oo kaleento dhar dhalinyarada si walba oo lagu kala gato gabaa nuucyadooda buud saandal caag jambal wax walba oo haynaa lacagtooda wax mid waxaa waaye shan dolar mid toban iyo laba dolar mid siddeed dolar saasaa loo kala gadaa suuq hoos u dhacaa jir sanadkan saamahan abaarta maadaama meel walba ka jirto oo maadaana suuqii oo sii gubtay oo kaleento haddii ka bacdi oo aas-aas kale oo lagu jiro wallaahi kii hore waxooga waa iska fiicnaa laakiin kan xoogaa waa isnaaqusan yahay dharkiyaa ciidan dadkuu karooyo soo dhowo marka hore ee, idaacadda isnaa gaar ahaan barnaamijka ganacsiga ka waran diyaargarowga ee, suuqa maasha allah waa dhawaay eebo een, ganacsiga aad iyo aad nadiif waaye ciid ciidan waxa waaye ciidii kale waa waa ka duwan tahay maasha allah adiga aad iyo aadaa loo shaqaysanayaa in badan waa sida boqolkiiba boqol waa waa percentage-ka haddii loo fiiriyo maasha allah waa fiican yahay percentage-ka sidee loogu diyaargaroobayaa munaasabada ciidda sanadkan magaalada jowhar diyaargarowga maasha allah sidii loo sidii loo baahnaa waa yahay haddii oo gadaal wax iska bedeli doonin maasha allah sida hadda ay tahay waa ku socda maasha allah si fiican waa dadka waa niyadooda waa wanaagsantaha waa dhiirgelin waa haystaano
qaar aan wareyste waxay ii sheegeen xoogo sanadkan sanadkii hore inuu xoogo uusan ka fiicnayn arrintaasi xaglada Ah, dad badana aragtidaas qaba laakiin xoogoo dadka niid ahaantooda markii la fiiriyo iyo jeebkooga waa kala duwan yahay maxaa yeelay qofka haddii mar aa niid ahaan u dhisan yahay ah, jeebkiisana waxaa inoo faaruji waa waa waa u dhowdahay marka een, waa dadka qabaa jiraan aragtidaas saas le- waaweyn rag waaweynka iyo dhallinyarada iskugu jiraan ha kabo dhar shaati macawiis isku dhex jiraan dhammaantood qiimaha waa kala duwan yihiin kabaha oo adiga hadda dhallinyarada ay qaataan toban toban laba iyo toban saddex iyo toban qaarkood een, shaararka oo kale sideed sideed toban toban sarwaalada sideed sideed dollar sagaal sagaal qaar laba iyo toban qaar lix iyo toban waa jiraan hadda waa iskugu dhex jiraan waxa waaye bilkuliin macawisyada afartan qaarkood lixdan qaarkood konton buuxu waa isku dhex jiraan marka hadda socdo maya maxaa noogu xusi kartaa dharka waxyaabo badan oo hadda socdaan waa jiraan sida ee, dharka oo kala duwan oo kale ee, fanaanadaha iyo jeenisyada kala duwan adig mar waxaa la xisan hadda dharka oo oo caruurta hadda dii mid ka mid ah xusoo kale een, mid waxaa jira hadda oo dharka lahaayo dhar shabeelka oo lahaayo kale ciyaalka ay qaadanaya dhar shabeelkaas iyo dhallinyaradii waa waa qaataan dhar shabeel dhar ay dhahayna soo baxay hadda ciidan oo aad loo kala dafooyo aahilna waa jira asne mid la mid marka waa kaase oo isugu dhex jiraan ayniyo waa kaliyihiin labaatan labaatan iyo sideed iyo toban adiga waa sad waa is wataan waa qaarkood qaarna waa keli keli waa mar sa- marba si isugu dhex jiraan adig marka saasaa kaloo kaliyi waa qofkana jeebkiisa lagu xisaabtama waayan anaa ana iri wax looguma gadan kara qaarkood haa qayb kale oo jirtaa dhar caro lagu iibiyo marka hadda aniga qaybtaan dharka ragga waaweynka ahaynaa bis odayaasha een, dhallinyarada oo jilib culusta eh dhallinyarada caadiga eh adigoo isugu dhex jiraan adig waa laisku dhaqaa saas waa marka macaamiilka maasha allah qofba sidii waa dabeecad ahaan dabciga qofkay ku xidhan tahay macaamiilka maahine uma xirna waa waa xoogsanaa keligii maaha marka saas waa sidee sicirka suuqa magaalada sarukac miyaa jira mise hoos u dhac iska caadi sicirka waa wax iskama bedelin weli isbedel weyna hadda oo waa waa la taaban karaa laisdhahaa ma jiro laakiin waa wax isbedel yar waa jira Mm. oo tii hore ka duwan xagga oo adiga haddee lalaho kale een, dhaqaale ahaanka qofka markuu sheegi soo qaadanayo oo kale sarukac waa jira qiimihii oo kusoo qaadaya ma kusoo qaadaa marka saas wax waa waa ka jiraan sidee marka lagu keenaa oo halkan ku keentaa hadba nooco waaye, dalab kale ku xirantaa qofka dalabkiisa iyo macaamiishiisa u badan tahay le ku xirantaa maayne kuma xirno wax gooni oo lagu soo qaadaya ma jiran kaargow gaara oo anoo ah ma jira laakiin een, dalabka qofka iyo macaamiisha inay isku filnaadaan mar walba lagu dadaalaa taas isku filnaashahaas le maayne wax ka dheeriye atam ka dheeriye maabla keeno saas saas waa maasha allah marmarka qaar waxaa laga yaabaa qofka inuu idinka dalbado aad keentaan mid haa dalabka haa qofka haddii oo sheygan uu keensaya ama sawirado soo dirsado waa loo dalba waa qiimo macquula loogu dhifanaa saas u qanaacaba qofka qofka macmiilka joogtada eh. marka saas badan ee baxbakee waa marka adiga mar haddiiba ciid ee tahay oo qofka qofba baahi gaar uu leeyahay haa qof mar baahi gaar uu leeyahay laakiin dhar- ma- ciidaha haddii loo fiiriyo waa ciidaha waxa waaye ciidaha caruurta waay dadka waaweyn waxa waaye markay caruurta ee dhar gataan leh haa dadka dadka een, oo waaweynka ee dha- markaas dhar gadaayan tobanka dambo shan iyo tobanka dambo marba siya iskugu xirantahay laakiin shan iyo toban haddiiba la gaaro soo uu gaaro caruur iyo haween iyo adiga iskugu dhex jir aa adeeganaya tobanka dambe marka ilaa iyo shanta dambo dadka waaweyn oo akhyaarta eh, oo aa adeeganaya sida xilliga suuqa lasoo buuxi dhaafay goorma tobanka sideedda markuu ka dhameeyah oo kale soonka markaasaa lasoo buuxi dhaafina maalinta sabtiga oo kale ka war maadaama maalintaas maalinta suuqa ay tahay haa maalinkaas dad badanaa lagu soo rogmado tuulooyinka eh, adiga maasha allah waa waa fiicantaha suuq zaxmadiisa haddii loo feeriya dhanka waxgadashadoo kale ay dhanka een, weydiiska oo faraha badan leh adiga gorgoriska adiga waxgadashada adiga hadba dadku waa iskugu dhex jiraan iyo ahaan haa dad dad nagu soo rogmadaaba jira magaalada ku noolba oo si maalintaas le ka fiirsado aad iyo aada marka dadkaas eh, bacyahooda buuxsada laakiin isbedelka isbedel ma jiro oo suuq sidiisa sinki haa isbedel suuq si ma xadaafka ciidaha oo kale markay tahay hadda ciidaha oo kale maasha allah suuq taa- sabdi axaddi waxa waaye sabdiga ninkii yimid oo xa- oo sabdika gaari waa inuu wax gata axadoo gadana marka dadka saasa isugu jiraan ku darbidaan marka maalintaas maalmahaas waa adiga dhaqan ganacsiyeedka oo gobolka absaaskeeya maxaa yeelay een, sabdi oo maalintaas eh, wixii baadiyi ka imaaday wixii tuulooyin ka ahaay wixii fogfog ka imaaday een, xoolaha marka lasoo iibsado suuqa lagu soo gadoomaya saas waa marka dhaqan dhaqan dhaqaaleedka oo meesha ah, dhaqan ganacsiyeedka absaas u ah Waa in wax kaloo ka duwan ma jiraan iidii hore iidan maxay ugu duwan tahay farq weyn ah hadda oo difference la sheegi karo oo hadda uu dhexeeya ma lahan laakiin waa la dhigi karaa dhaqaale ahaan dadka oo waa liitaan laakiin masha allah niidooda waa fiican tahay maxumo niidooda waa boqolkiiba eh, siddeed shan sagaashan waa fiican tahay niidooda waa bello guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay qiimaha lagala siisto dharka maadaama la marayo gabagabada bisha barakaysan ee ramadaan loona diyaargaroobayo munaasabada ciidul fitriga intaynu barnaamijkan kiisa xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ramadaan kariim
ويبلوغنا بلوغ